ololo nadaafadeed ayaa laga sameeyey degmooyinka wadajir hodan iyo dharkeynley magaalada muqdisho ee caasimadda dalkeena soomaaliya ololahan ayaa waxaa iska kaashanaya guddoomiyayaasha iyo bulshada ku nool degmooyinkaasi guddoomiyaha degmada wadajir cabdiraxmaan maxamed cali ayaa ka warbixiyay ujeedka iyo muhiimadda loo sameeyey ololaha nadaafadeed ugu horreyn allah subxaana wa tacala anu mahad celinaynaa oo inoo suuro geliyey annagoo iskaashanayno inaan ka shaqayno caawa nadaafad degmooyinka wadajir iyo dharkeynley iyo hodol laga bilaabo isbitaal banaadir ilaa excontrol afgooda mahadcelinta rabbi ka sukow waxaan u mahadcelinaa hooyooyinka madaalayaasha ah iyo maamullada degmooyinka oo afar iyo labaatan saacba u taagan u qidmaynta bulshadooda waxaa lafdhabar u ah hawsha aan wadno iyo howl kasta oo qabanaynaba waa hooyooyinka mahad gaar ah ayay naga mudan yihiin waanuu mahad celinaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu adduun iyo aqarbo abaalgudo sidaas si lamida waxaan ugu mahad celinaynaa degmooyinka saaxiibadeen ee noo soo gurmaday ee bulshadooda noo keenay ee xooggooda noo keenay ee wakhtigooda noo keenay waa ugu mahad celinaynaa waxaana rajay doonnaa sida ay noogu soo gurmadeenaan annagan ugu gurman doonnaa insha allahu tacaalaa qaar ka mid ah madaxdii ka soo qayb gashay ololaha nadaafadeed ayaa bogaadiyey haddaynan nadaafadda iska kaashan oo inaan amniga iska kaashan oon bilicda iska kaashan oo wax walboo horumar aanaan iska kaashan hadda waxay ila tahay meesha loo socdaa waa meel maaha ganacsatada iyo dhallinyarada iyo ururada haweenka kulli inay isxilqaamaan oo istaagaan bilicda gobolka banaadir qof kastana uu dareemo inuu muwaadin yahay dhulkaanna uu dhashay dhulkaan ka nimid oo shisheeyaha qofkii caag biyaha dhulka ku tooro ganaaxiisa shan boqoloo doolar waaye qof dhulka wasaqayn kara male qofka daba socdaa dacweynaya islamarkaas hore booliiska ka wacay waxaa loo baahan yahay dad aan mushaar qaadan oo ah bulshada qayb ka mid a habeen walba iyo maalin walba u taagan inay nadaafaddiinna iyo amnigiinna ay ka shaqeeyaan runtii hore waxaa loogu shaqayn jiray guddoomiye walbo iyo malaamalidii ama madaaliyaashiisa hore waxay ugu shaqayn jireen degmada gaarka oo guddoomiyaha oo xukumo laakiin hadda waxaan bilownay iskaashi inaan sameeyno haddaan nahay labaatanka degmo gobolka banaadir iyo waaxda nadaafadda habeenba aan meel duulaan ku qaadno oo nadaafadda iyo amniga aan ka shaqeyno habeen horta waa ogeydeen waxaan ka shaqaynaynay qaybta galbeed caawa waxaan joognaa qaybta galbeed iyo weliba cadda maadaama halka hadda aad taagna hodan ay tahay hodan iyo wadajir iyo dharkeeley iyo garis baali ayaa caawa nadaafad ka wadnaa marka iskaashigaas insha allah wuu sii socon doonaa intaan joogno ololaha nadaafadeed ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta nadaafadda iyo bilicsocolinta gobolka banaadir